baabuurkaaga si aan u fuulo oo markaa de aan meelaa u gaadho ama ninkii muciirkaa wax caariyeysinayba wuxuu yidhi khud haadihi sayaara yaani gaadhigaa qaado waintafac bihaa ku intifaacso waay u qaatay markaa waayo wayantaficu wuu ku intifaacsadaa bihi ay bilmucaarib uu ku intifaacsataa mustaciirkii bixasabi اlidni idanka xasabkiisa iyo waafaqiisa ayuu u intifaacsanaya oo fayafcalu wuu sameeya almaaduuna fiih wixii loo idnay shaygaa mucaarkaa loogu idnay buu ku sameeyaa aw amase milahu mila alma'duuni yaani wixii loogu idnay ma'duunu fiihiga wixii loogu idnay oo kale aw amase duunahu duuna alma'duuni fiih ila an yanhaahu kii muciirkaa inuu ka reebo mooyaane can ilghayri wixii hayr ah wuxuu idnay mooyaane wax kale inuu u diiday mooyaane waxa weeye intaasi way bannaantahy macnaa waxa weeye shaygan qofka waa loo oggolaaday waa loo fasaxay marabkuu caariyeystay dee waxa weeyaan wixii maxaanku dhahdaa lagu loo oggolaaday oo loogu fasaxay buu ku intifaacsanayaa ku intifaacsanaya wixii la midana waxa weeyaan wuu ku intifaacsanaya wixii maxaanku dhahdaa ka hooseeyana waxa weye ku intifaacsanaya haddaan meeshii nahyiman midida mididaas aan neefku neefka maaragtay aan haragga kagala baxo oo ku qasho oo neefka i yaalleh sii saasuu qaata dee waxa weeyaan taasuu isticmaalaya inuu haddiiba ku roy neef ku gowraco gawrac keliya ula yimaadaana soo kama hoosayso neefka kugawraciisa iyo kugogoynta hilibka iyo adduun bay noqonaysaa intii in la mida inuu ku sameeyaana iyana dee waa waa waa isla mid oo mar haddii wixii unbuu dee u intifaacaya oo hilib iyo hawshiis mar hadduu ku wato waa isla meeshii marka macnaha wuxuu ujeedaa wuxuu ku intifaacayaa shaygan la caariyeysiiyey wixii loo siiyey iyo wax la mida iyo wax ka hooseeya asalahaan hadday mudlaq tahay inuu ka reebo yidhi maxaad rabtaa neefka inaan kusoo gowracdaan rabaa bas waad ku gowracaysaa lakin wax kale wax kale ma taafsiin kartid marka dee waa laga reebay oo kayrkii ama ha la sinaado oo maxaanku dhahdaa dee waxyaaba kale oo neefaf kale iyo wax ku noqoto ama maaragtay dib wax ka hooseeba ha ahaatee waxa weeye mar haddii laga reebay dee intaa dhaafin maysid waayo wuxuu yidhi fain qaala hadduu yidhaahdo tusaaluu markaa sii bixinayaadoo saaluu kuu sheegayaa ka soo tafsiilu arrintaa fain qaala hadduu yidhaahdo ninkii muciirka wax caariyeysiinay caaridiya bixinayey israc beero xintatan bur ama baalkan sarreenka yidhahaan beero dhulkaasaan ku amaahiye jaaza ashaciiru shaciirkii baa bannaan laa cagsuhu cagsigiisa iyo kasoo horjeedkiisu mada wuxuu leeyahay ninkii ninkii ninkii dhul buu amaahiye oo dhulka qudhiisana kala caariyeysanya dhulkii beeraha ahaa markaasaa wuxuu ku yidhi dhulkaa waan ku caariyeysay lakin waxaad ka beerataa sarreen ka beero marka wuxuu leey markuu caynkaa yidhaahdo ninkii mustaciirka ahaa waxaa jaa'iz oo u bannaan shaciirkiibaa u bannaan oo waa ka sokaysaa buu leeyahay xagga maaragtay waxyeelada dhulka waayahay laakiin cagsigu male oo hadduu yidhahda israc shaciir shaciir ka beera dhulkan cagsigu muxuu noqonayaa laa yasracu lxinta xintadii ka beeri maayo waxay leeyihiin xintadu iyadaa ka dhib badan xagga beeridda dhulka shaciirka shaciirka baashan heedda la yidhaahdo kulli beeraleyda unbaa taqaana walaasay la tahay shaciirka oo heeddiya hadduu u fasaxo yidhi taa ka beero inuu markaa sarreen ka beero lama oggola waayo waxa weeyaan xintada ama qamxiga iyo xinta iyo buriga oo isla macnee kuwaas baa dhulka kaga sii daran oo hadhow dhulka waxyeeladiisa iyadaa ku sii daran marka haddii uu shay faray wixii la mid ahaa ama wixii ka hooseeya oo hadduu xinto amray xintadu markaa iyada ka dhib badan dhulka uga dhib badan dhulkii la amaahiyey shaciirka iyo sarreenka shaciirkii marka waa ka beeri karaa illa waa ka sokaysaa laakiin cagsigeedu ma bannaana sababtu maxay tahay dee wixii la amaahiye oo dhulkii ah dhib ka badan wixii keenaya markaa lama oggolaanayo tusaalaha taasuu ka wada wuxuu yidhi marka fain qaala hadduu yidhahdo israc beero waa dhulkuu amaahiyey oo wa adlaqa uu idlaaqo wax qayda aanu samaynin oo dhan wax gaara aanu sheegin zaraca wuu beertaa maashaa wuxuu doono yaani wuu beeraa wuxuu doono oo ili markii horeba dee idan iyo fasax aan sii daysa buu haystay dhulkaa beero dhulkaasaan ku dee caari ahaan buu weydiiyey sanadkan dhulkii inaan kaa beertaan rabaa beero muxuu doonu ka beeri karaa markaa fain rajaca qabla waqti اlxasaadi baqiya ila alxasaadi fain rajaca hadduu ku noqdo qabla waqti alxasaadi goosiga waqtigiisa ka hor hadduu ku noqdo ninkii muciirka ah wuxuu ninkii caariyeysiiyey baqiya uu baaqi hadaa zaraci ila alxasaadi ilaa goosiga ilaa inta goosiga laga gaadhayo waxa weeye zarci meeshiiba ku baaqi ahaada laakiin ee biujratin ay talzamu zaarica ninkii zaarica ee mustaciirka waxaa laazim ku ah biujratin ujro oo maaragtay kharash iyo mushqaayad uu bixiyo ayaa laazim ku ah kiro in adina hadduu u fasaxo maxaanku idhahda muطlaqan ay idnan muطlaqan fasax mudlaqa hadduu u fasaxay waxa weeyaan ujro ayuu bixinaya wa bigayrihaa yani bahashii beertii way iskaga baaqi ahaataa meesheedii bigayrihaa bigayri ujra ujro la'aan bay ugu baaqi ahaataa in adina yacni hadduu oggolaaday intifaacsigeesa fii mucayanin shay mucayana inuu hadduu u fasaxay oo fasaracahu markaa shaygii mucayankaana uu ka beertay waayo wuxuu leeyahay meeshii wixii dee mucaamalaad jirto waa lagu kala noqon karaa oo ninkii danbaa keeni karta inuu wixii ku noqdo wuxuu sameeyey wuxuu oggolaaday u dhulkaasu weydiistay dhulkaas sanadkaan beerta dhulkaagii bannaanaa i siiyey waa ku siiyey caadiye u siiyey wuxuu ihi beero markuu oggolaaday ayuu ku noqday intaan weli xasaadkii beertii aanay soo gi'in ayuu ku noqday oo ninkii dib ugu laabtay marka wuxuu leeyahay waa la kala qaadayaadoo horta marka u horreeya zaracii dee mar haddii aanay weli soo goyn dhirtii soo baxday laakiin midhii aanay soo goyn wixii dantii laga lahaa waa loo daynayaa maxaanku dhaha waxa la yidhahdo ilaa waqtulxasaad dhirtii laga beeray meeshii la is-amaahiyey way ku oolaysaa laakiin waxaa weeye ninkii mustaciirka ahaa ee dhulkan caariyaystay beertan ahaa kira ayaa laga qaadayaa haddii ninkan muciirkii awalba u fasaxay idin mudlaqa hadduu idin mudlaqa u fasaxay oo aan markaa shay mucayana ahayn waxaa weeye marka waxaa laga qaadayaa ujro ayuu weydiisanaya wuxuu leey intaade ujra lagaa rabaa marka waaye ila xad ma lahayn cid mudlaqa iska hay haddiise idan mudlaqa aanay ahayn ee shay mucayana uu yidhi ka beero israc shaciir buu yidhi shaciir ka beero shaciirkii buu ka beertay markaasuu kaga noqday hadhow markuu meel waxoogaa ahayd wixii soo bixi meel maraysay ayuu yidhi war dhulkayga baan u baahnayd eer dhulkayga baan rabaa markay caynkaa tahay wuxuu noqonayaa dee marka wax ujira ay ma jirto adaa waxaan ii diray wixi aad ii beertay ood aad si gaara u cayintay baan ku socdaa wixii baa iga beeran meesha marka taas waxay noqonaysaa yaani waxa weeyaan inaan waxa la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa maxaanku dhahdaa ujro iyo kiro inaan laga qaadan mar haddii shay mucayana oo isaga ninkan muciirkaa xaggiisa ka wax caariyeysay xaggiisa wax ka cayiman uu ninkan u fasaxay waxa weye markaa ujradii meesha waa ka baxaysa waayo wuxuu yidhi wain qaala egris aw ibni hadduu yidhaahdo ninkii muciirka ahaa ee qofkan wax caariyeysiinayey egris tallaal buu idhi maaragtay geedka waa wixii qarisku waa wixii dhirti waa weyne geed timireedki iyo zaytuunki iyo mooski iyo wixnocaas tallaal buu yidhi geed aw amase abni aw amase ibni yacani binee oo markaa yani guriga wax ka dhis meeshan dhulka ah uma dabeetana rajaca uu ku laabto oo dhulkii uu fasaxay ee yidhi wax ka taag oo ama wax ka dhis ama uu yidhi wax ka geed ku tallaalo dhirtii waaweynayda ah ayuu haddana ka noqday oo dib ugu laabtay oo wuxuu dhulkaygii baan rabaa fain kaana fa fiihi tafsiilun baa ku sugane fain kaana hadduu yahay ninkan muciirka ahi sharaطa mid shardiyey calayhi cala almustaciir miduu shardiyey hadduu yahay alqalaca fujin qalac waa fujinaya waa wuxuu leeyahay maalan dhulkii geed ka tallaal laakiin waxaan rabaa hadhowta geedkaaga inaad iga fujisato oo meesha kugu oolli maayo ogow ama wuxuu yidhi guriga ka dhisa laakiin dhismahaas guriga kugu ooli maayo waa inaad ka fujisataa saas hadduu yidhi oo shardigaasi jiray shardigaasi meesha uu jiray qalaca markaa waa fujiyaa oo dee waajib ahaan baa markaa ile ballan baa jiray oo shuruud baa la dhigtay shuruuddii buu oofinayaa waa fujinayaa geedkii ama gurigiisii buu maaragtay waldaaminaya meesha ka fujinayaa dhulkiina hadhowta waa simayaa oo meesha hadhowta dee geedka weyn ku tallaalnaa ee marka la fujiyo dhulka waa inuu awdaa oo la simaa oo maaragtay meeshuu ka fujiyey oo ama dhismaha ka qaaday waa inuu la simaa dhulkii kale hawshaaso dhan isagaa laga rabaa waaya wuxuu yidhi tafsiilkii weli ku jiraaye wain lam yashrid haddii aanu shardin oo wax shuruuda oo fujin iyo caynkan iyo waxba aanu shardisan ninkii dhulka bixiyey wakhtaara walxaal qad ikhtaara uu doortay almustaciiru kii dhulka caariyaystana alqalca uu doorto qalca waa fujiya taana oo dee waxa weeyaan iyada markaa waxba la weydiin maayo ninkii maalan dhulkii buu caariyaysiiyey wax ka bee wax ka tallaal buu yidhi ama wax ka dhisa buu yidhi laakiin wax shuruudii uma oolin sidii uu ku ku ogaa ayuu ninkii dhulka caariyaystayna uu yeelay waayahay markaasuu yidhi waan u baahanaya dhulkiibu ku noqday hadduu doorto ninkii mustaciirkaa markaa wixii inuu fujito yidhahde mar haddaad waaye dee war ima yaalle waan waxay baan guranaya waxaa weeye markaa inuu qaato oo ninkan dhulka beertay geedkiisii fujisto oo la tago yacni maaragtay iyadoo wax kharash iyo waxba maaragtay aan loo celinaynin ayaa markaa saasu ku tegaya oo marka hadday aanu wax shardiya dhigan oo ninkii dhulka beertayna uu khiyaar kaa qaato qalca waa fujinaya majaana bilaashaan buu fujinaya wain lam yakhtar haddii aanu dooran waa ninkii mustaciirka ahaa falmuciiru kii dhulka lahaa wax caariyaysiiyey bilkhiyaari baa u sugnaaday bayna tabqiyatihi yacni wixii meesha ka taagnaa inuu ku baaqiyoolo biujratin ujro inuu ku baaqiyoolo oo markaa dee kharash uu ka qaato intay meesha ugu ollayaan iyo wa bayna qalcihi fujin wixii uu fujiyo iyo wa damaani arshi maa shay maxaan ku dhahay qiimihiis damaana qaadkii naqasa nuqsaamay bilqalci bisaabab qalci ku nuqsaamay macnaha waxa weeyaan ninkii ninkan dhulka waa oggolaaday muxuu yidhi beer maalan bir ka taago geed ka beera buu yidhi maaragtay oo uu oggolaaday hadhowtay u yidhi waa u baahan birtina way istaagtay way ka baxday meeshii markaasaa wuxuu yidhi laakiin waxaa laga yaaba dee weli inaanay mara bixin oo sidii wixii dantii laga haya laga gaadhay ninkii muciirka ahaa markaa khiyaar laba u doorleeyey ee dhulka lahaa ee yidhi wixii baan ku noqday inuu maxaanku dhahdaa ku daayo geedka meeshiisii meesha ka baxay oo markaa uu jira la siiyo iyo inuu yahaa fuji oo marka uu fujiyo inay dhibaataa soo gaadhay ninka kan ninkan geedka u beertay natiijadiisi ma gaadhin kharash badan baa ku baxay hawlaha ku baxay wixii naqsiya ku yimi oo farqiga u dhaxeeya qiimaha markuu meesha ka dhisan yahay uu leeyahay iyo marka la fujiyo markaa la fujiyo wuu qiimo dhacay oo qiimo badan baa ka nuqsaamay farqiga halkaa ku jira ayaa wuxuu bixinayaa ninkii maxaan ku dhahay muciirkaa dhulka caariyeysay baa u celinaya ninkan maxaan ku dhahay mustaciirkaa waayo meeshii waxa weeye ninkii mustaciirkaa wuxuu tagsiiyey qiimo dhan dhan buu meeshii waa u dhaafiyey saas darteed ba waxaa la leeyahay ama ninkan u daa intuu dantiisa gaadhaya ilaadaa marka hore baxshee ama waxaad yeeshaa haddaad leedahay hadda iga fujiso wixii nuqsaani markaa ku yimaada ile khasaare iyo bayraha badan baad ninkii gelayseen muciirow ninka dhulka lahaadow adaa celinaya marka waxaa la eegaya geedku marka meesha ku yaalla qiimihiisu waa intee markii la fujiyey intee buu qiimo dhacay faariqaasuu bixinaya ay marka wuxuu yidhi wain lam yakhtar haddaanu dooran mustaciirkii inuu markaa dee hadduu isagu iska fujisto waa baabkiisii aanu dooran falmuciiru kii wax caariyeysiiyey oo dhulka lahaa bilkhiyaari khiyaar baa u sugnaaday bayna tabqiyatihi yacni wixii ka taagnaa meesha inuu ku baaqi ama dhisama geed inuu ku baaqi yeelo biujrati ujro uu qaato ku baaqi yeelo iyo wa bayna qalcii fujintii iyo wa damaani arshi maa shay qiimihii damaana qaadkii naqasa nuqsaamay oo dhismihii ama maxaan ku dhahdaa wixii la odhan jiray geedka ka nuqsaamay bilqalci bisabab alqalcina fujin sababteedna kaga nuqsaamay buu muciirkii bixinaya oo mustaciirkii siinaya labadaasaa khiyaarule marka walahu arujuucu fi licaarati mataa shaa walahu waxaa u sugnaaday ninkii muciirkaa ee caariyada bixinayey alrujuucu laabasho fi licaarati wuxuu bixinayee dayminayey inuu ku laabto ayuu xaqu leeyahy mataa shaa markuu doono oo dee waa jaa'iza tarafayn tan ku dhigo ilaa an yuciira inuu caariyeysiiye mooyaane ardan dhul lidafni aasida wax lagu aasa u caariyeysiiyo fainnahu laa yarjicu ku laaban maayo fiihaa ardada gudaheeda ku laaban maayo maa lam yabla intaanu baaliyoobin almayitu qofkii meydkaa meesha lagu aasay intaanu baaliyoobin oo markaa dee lafihiisii aanu ciid noqon oo baabbi'in yani intaa kuma laaban karo laakiin hadday intaa u baaliyoobo oo curaa ciid u noqdo markaa dhulkii waa iskaga laaban karaa oo dhulkii wax kale markaa dee intifaac kale waa yeelan karaa wuxuu leeyahay maalan qofkii hadduu qofku caariyeysiiyo caariyadaynu ka soo hadlaynay buu siiyey xaq buu leeyahy markaa wixiisiinu ku laabtay hor wixaan ku caariyeysiiyey dhaqsay u keen ii soo celi xaq buu leeyahay laakiin wuxuu ka soo reebay hadduu dhul bixiyey dhul buu baxshay dhulkaa wuxuu baxshay caariyo in muddo dadku wax ku aasto marka dhulkaa waxaa lagu aasaya defniga lagu samaynayo mar haddii qofkii lagu aasay oo dhulkii uu ku jiro qofkii markaa uu ku jiro meydkiisa la geliyey lama ceshan karo waayo waxay noqotay milki waxay u noqotay qofkan qabriga ku jira ayay milku noqotay ilaahu markaa baaliyoobayo oo markaa dee lafiis ay baaba'ayaan oo ciiduu noqonayo waxa weye lama soconi karo walcaariyatu caariyadii madmuunatun waa mid la damaano qaado weeye caariyadu fain talifad hadday baaba'do bikayri اlisticmaali isticmaal kayrkii ku baaba'do isticmaalkii almaaduuni fiihi laysu idnay laysu fasaxay walow bikayri tafriidin tafriid la'aanba ha ahaata iyo dayaac la'aane daminahaa wuu damaano qaadaya ninkii caariyada qaatee mustaciirka ahaa biqiimatihaa qiimadeeda ayuu ku damaano qaadaya ku magdhabayaa yowma talafi maalintay baaba'day qiimahay lahayd halkan waxa weeyaan waxay isku hayaan culimmada oo khilaaf ka taagay dhexdooda shaygan caariyada ah qofku uu qof ka caariyeysto ma shay la damaano qaadayabaa haddii qofkii caariyeystay gacantiisaga waxay ku talfaan oo ku baaba'aan mise la magdhabi maayo oo marka hore waxay isku waafaqsan yihiin ninkii mustaciirka ah shaygan mucaarka ah ee u qaatay haddii tacaddi uu ku sameeyo ama tafriid waxaylatay tacaddi iyo tafriidna waynu ka soo hadalnay tacaddigu waa ficlu maa laa yajuus bay yidhaahdaan waxaan bannaanayn oo ku sameeyo waa tacaddi ficlu maa laa yajuus tafriidna waa tarku maa yajibu min alxifd ilaalin wixii waajibaha in shaygan lagu ilaaliyo uu ka tago baa tafriid la yidhaahdaa haddii tacaddi iyo tafriid toonaana jirin wax xadgudubana kuma samaynin wax dayaacana kuma samaynin haddii taas baa laga hadlaya laakiin haddii tacaddi iyo tafriid uu jiro iyada inuu damaano qaadayo waxa weeyaan waa biitifaaqi alculamaa waa ijmaac waayo waxa lahelay wixii dee caariye iyo wakaalo iyo wadiica iyo wixii baabkaas oo dhani caariyadan baa la isku yarhayaa mooyaane wixi hadday yadu yadu ammaano ay tahay qaacidadeeda waad soogaata yadu yadu ammaana qofkaasi hadduu ammaanahayo yahay wuxuu ku magdhabaa shayga waa labadaas shay un inuu tacaddi la yimaado ku xadgudbo oo mee waxaan loogu talagelin u isticmaalo takrifanu la yimaado ama inuu maxaanku dhahay dayaco labadaas ku magdhabi jiri qaacidada caamka ah wixii intaa dhaafisan baa laga hadlaya marka waxay le isku khilaafsan yihin shaaficiyada iyo xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin waa la damaano qaaday mar kastaba ninkii allahuma inuu maalan shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii isticmaalkii uu isticmaalayay loo siiyey wixii ku baaba'o damaano qaad ma ah oo maradii maryihii aad tiri walicaaraysi maanta balaan ku soo yar ciide oo intuu xidhay uun xun ku dhacoona maryihiiba iska dildilaaceen oo xun si kala noqdeen dee waxa weeye damaano qaad maaha isagoo sidiis u isticmaalayo gashanadii wax ku yimaadaan laakiin waxaa laga hadlayaa haddii aanu wixii loogu talagay u isticmaalin tacaddi iyo tafriidna aanu jirin iskaba hayey tuug baaba u soo dhaco alaabtii xaday shaaficiyadu waxay leeyihin xanaabiladuba waa damaano qaad oo waxay deliishanayaan xadiidkii safwaan ee nebigu maalintii xunayn diricii dagaalka uu ka caariyeystay markaas safwaan wuxuu yidhi akhasban yaa muxamed ma dhacba qaala bal caariyatun madmuuna waa caariyo la damaano qaadayo abu daawuud baa xadiidkaa wariyay waana xadiid xasana waxay kaloo deliishadeen xadidka odhanaya caaliyadi maa akhadat xataa tu'addiyahu yacnii gacani waxay qaadato ay leedahay ilaa ay bixiso dhiibto laakiin xadiidkaasi waa daciif sanadkiisu qowlka labaad wuxuu leeyahy damaano qaad maa oo xanafiyada iyo daahiriyada ayma noocaasaa qabaa laysa cala mustaciiri hayri اlmughili walaa cala mustawdaci hayri اlmughili damaanun laakiin xadiidkaa sanadkiisu inu daciif aynu soo sheegnay waxay kaloo deliishadeen xadiidka yaclaa ibnu umaya radia allahu canhu oo rasuulku ku yidhi idaa aatadka rasulii faacطim ثalaaiina dircan hadday rusushii raggaan kuu soo diray ergadeedii kuu timaado soddon diricu soo dhiib qultu yaa rasuula allah acaariyatun madmuuna ma caariyo la damaano qaadayabaa aw caariyatun mu'addaa mise waa mid mu'addaa oo la gudanayo oo madmuuna macnaha waxa weeyaan mid la damaano qaadayo in telefat qiimaheedi lagu damaano qaadayo hadday baaba'da miyaa mise waa mu'addaadoo yacni waxa weeye qofkii qaatay inuu caynteedii soo celiyo unbaa laga doonayaa hadday talaftana aan markaa waxba laysu sheegayn miyaa bal caariyatun mu'addaatun waa caariya mu'addaad oo dee mu'addaa marka la yidhi waxa weeyaan haddii ay talaftay damaano qaad maahe laakiin hadday caynteedii baaqi tahay waa mid la dhiibayo oo la gudanayo oo la ceedayo way macnaheedu kaasina waa qowlka labaad oo waxay leeyihiin yad waa yadu amaana caariyada qofka haystaa wadiicadii buu la mid yahay wakaaladii buu la mid yahay waa yadu amaana oo marka waxa weeyaan dee haddii waxay iska talfeen oo ama tuug xaday ama wax ku dhaceen aafa samaawiya wuxuuna yimaadeen tacadiya tafrijoonaasi waxba loo sheegan maayo qowl saddexaad baa jiro odhanaya haddii ninkan muciirka ahi ee wax caariye bixinaya uu isagu damaano qaad shardistay na ha damaano qaado haddii kalena ha noqoto sidai caadiga ahaydoo yadu ammaano ha noqoto oo maxay tahay macnaheedu hadduu yidhaahdo waraabtaasaan hebel kaa rabaa waayo waa ku siriya lakiin aniga shardi waxaa iga gaadhigaa gaadhigaasaan kaadaya soo maaha waxa ka soo gaadhayaa ka mas-uula anugu haddaba hadhow ammaano yadu ammaanay waxaas waxayga kama rabay hadda ama iska daa faraha ka qaad ama ha dhowtaba wixii soo gaadha mas-uuliyaddeeda adigaa qaba waayaha waan qabaa shardigaas hadduu jiro waxay leeyihiin waa damaano qaad waayo dee waxa weeyaan xadiidkii safwaanna taas bay ku fasireen qowlkani waa qowl markaa wajihi ah xadiidkii safwaan ee uu ku yidhi hasbun yaa muxamed bal caariyatun madmuuna waa shardi baa meeshi jira bay leeyihin oo ninkani waxbuu dalbado waxaan ma wax la iska qaadanaya mise waxbaa lagu mise waa la bixinaya macnahaas ay ku xambaareen midda kale xadiidkana wuxuu walmuslimuuna calaa shuruuطihim shardigiina mar haddii aanu u xalaala xaaraamaynayn waxaaraana xalaalaynayn dee ninkan hadduu yidhi waxaygii haddii wax kuu soo gaadhaan si kastaba kusoo gaadhaan dad ii damaano qaadayso dee waa shardi markaa meeshii yaallo oo la oofin karo haddana uu iska dayn karo qofkii isagaana xor u ah shawkaani kitaabkeeda sayljaraarka wuxuu leeyahay waama kawna kownuhu yadmanu idaa dummina bidalika falmanaatu huwa mujarad xusuuli ridaa yacni haddii la damaano qaadsiiyo inuu damaano qaadayo oo shardi laga dhigto waa raalli ahaanshaa uu raalli noqday oo markii la yidhi waaye ma damaano qaadaysa haa uu yidhi markaa wuxuu leeyahy fa idaa lam yaqbal dalika lam yasix tadmiinuhu haddaanu aqbalinna ma bannaano marka in la damaano qaadsiiya buu leeyahay saasaana xadiidka safaan uu tilmaamayaa buu leeyahay caariyaduna meel kale wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa saylujaraarka alcaariyatu waalwadiicatu laa yudman lama damaano qaada buu leeyahay oo yani maaragtay ila lijinaayatin minhu aw tafriid markaa laba iyo tacadiya tafriid mooyaane si kaa laguma damaano qaaday marka waxaad moodaa qowlkaasi inuu macquul yahay asalkiisu waa yadu amaana oo wadiicadii bay la mid tahay laakiin haddii uu ninkaas shardisto oo yidhaahdo haddii waxaad soo gaadhsiiso kolley waxay waan rabaa wax kasta dhaceene waxa weeye iyadu ictibaarkeeda yeelanaysa waayo wuxuu yidhi sheekhu fain talifat hadday baaba'do bilisticmaali isticmaalka hadday ku baaba'do alma'duuni fiihi yacni laysu ogolaayo laysu fasaxay lamid lama damaano qaadi maayo oo maradii u labistay hadday sideeda ku baaba'do dee damaano qaad ma aha gaadhigii uu ka amaaday waxa weeye isagoo fuushanoo ciddii loogu talagalay uu saaray oo tankia wax aanu ka badin haddii uu maaragtay candhadu ay jabto wuxuun ay ku yimaadaan culaysna aanu saarin sidiisii caadiskaan aafa u timaado damaano qaad maaha damaano qaad maa lama yadna waayo si loogu talagalay wixii loo fasaxay buu isticmaalaya ku socdaa uu fuushan yahay waxbaa ku yimi waxa weeye waxba loo sheegan maayo waayo wuxuu yidhi wamu'natu raddi celinta kharashkeeda cala almustaciiri ninkii wax caariyaystay bay korkiisa saaran tahay oo waxa weeyaan haddii cayntan la celinayaaba ay kharash ku kacayo wuxuu ka kaxaystay gaadhigii safar buu la galay kharash buu hadhow baa shitaal in lagu soo shubuu baahan yahay darawal soo kaxeeyuu baahan yahay meeshuu rabay buu ku tegey hawsha isagaa laga rabaa shidaalka buu kusoo shubaya darawal buu usoo dhibaya aamina uu soo celinaya oo kaa meeshii buu keenaya kharashka isagaa laga rabaa walaysa lahu lilmustaciiri ma laha an yuciira shaygii inuu sii caariyeeyo idan la'aan haddaan u fasixin ninkii alaabtan lahaa ma bannaana oo wax markaa loo ogol yahay ma arrintaas waayo dee ma malkiyin yaani maaragtay maxalil manfacada isagunba hadda loo ogolaa inuu cid kala siiyo wax uu ogfiyey maaha markaa taasina wuxuu bannaan maa idan la'aan wabilahi tawfiiq subxaanaka allah baabu lghasbi dhaca baabkiisii ayuu halkan ka hadlayaa dhacu isaga ayaa ku tacriifinaya matniga ku sheegay ee dhaca xoolaha muslimkaa qofka muslimkaa wixiisa la dhaco waa shay xaaraana xukunkeedu biijmaaci almuslimiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay qur-aankiisa wuxuu ku leeyay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil yacni maalka dhexdiinna baatil ha ku kala cunina oo qofka muslimkii qofka muslimka ah xoolihiisa waa laga xarimay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada waa ka rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna oo maxallu meesha sharafta iyo qofka ee aan wax la yeelin oo dhacaayin oo wax laga sheegin arrimahaasoo dhan ilahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu xarimay waxaa kaloo u daliila maalan in qofku dhacu aanu bannaanayn oo uu xaaraan yahay man dalama qiida shibrin tuwiqahu min sabci aradiin rasuulku wuxuu ihi qofka dhaca taako wax leegoo dhul ah qofka dhaca qoorta waxaa loo suraa maalinta qiyaame toddobada dhul baa qoorta loo suraa maalinta qiyaame ayaa rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa dhacu ama dulmigu oo qofku xaq qof kale leeyahy ku tacadiyo waa danuubta waaweyn ee kabaa'irta bay ka mid tahay ee cadaabta lagu mudanayo dhucu marka arkaan buu leeyahay haasib iyo maqsuubu minhu iyo maqsuubu bihi haasibku waa qofka wax dhacay maqsuubu minhu waa qofkii la dhacay maqsuubu bihina waa shaygii la dhacay marka sheekhu wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala huwa alistiilaau calaa xaqi اlgayri cudwaanan calaa xaqi اlgayri cid kale xaq ay leedahay oo la qabsado cudwaanan ay tacadiyan wa dulman xaalu yahay qabsashadaasi dulmi iyo xadgudub iyo dhac qofku inuu xaq cid kale leeyahay uu xoog ku qaado oo gardarro iyo dulmi iyo tacaddi ku qaado ayaa dhac la yidhaahdaa taas ayaa dhac la yidhaahdaa oo waxaase ha ahaadeen shay la manaafacadsada ha ahaadeen shay cayntiisa uu iska qaatay ha ahaato wax faariqa ma leh faman khasaba shay-an lahu qiimatun wain qallat lazimahu radduhu faman axadka khasaba dhaca shay-an shay dhaca shaygaasoo lahu qiimatun shay qiimo le ah wain qallat haba yaraato qiimaha shaygaas uu leeyahay lazimahu qofkaa waxaa dhacay waxaa ku laasimayo waajib ku noqonaya radduhu waxa uu dhacay inuu celiyo qofkii shay dhaca shay qiimo le qiimahaas wax yarba ha ahaado waxa weeyaan waxaa waajib ku ah intaanu aakhire laga jarin oo aakhire la isla aadin inuu shaygaa iska celiyo oo dumadiisii markaa beri noqon mayso ilaa uu markaa cidduu ka dhacay lahayd maaligii lahaa u celiyo ama qofkii wakiilkiisa ahaa ee isaga naa'ibka ka ahaa haddii isagii u waado ilaa uu isaga celiyo waxa weeyaan dumadiisii beri noqon mayso rasuulku wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lan ya'huda axadukum mataaca akhiihi laa ya'khud axadukum mataaca akhiihi laa laaciban walaa jaaddan waman akhada akhada casaa akhiihi falyaruddaha yaanu qaadin midkiin alaabtii walaalkii walaalkiisii muslimkaa wuxuu lahaa yaanu qaadin ciyaarna yaanu ku qaadin iyo dheeldheel dhab iyo ukasna yaanu ku qaadin oo qofka muslimkaa wixiisa inaad ciyaar ciyaar ku qaaddo oo adoo kaftan kaftan ka dhigayaad si ciyaar u qaadato ama si markaa baydhab aad u qaaddo rasuulku waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofkii qaada ul ul nin muslima oo walaalkii uu leeyahay ha celiya buu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkiina waa kii ahaa markii layska reebayey waxyaabaha xaqa cidda kale leedahay wain kaana qadiiban min araak qori cadayan ha ahaadee qori cadayan ha ahaadee waxa weeyaan wixii waa laysu haystaa oo wixii qofku muslimka u lahaa waxa weeyaan waa waajib inaad iska celiso marka wuxuu leeyahy wain qallat ba yaraatee lazimahu radduhu ilaa an yatarataba waxbuu ka soo reebaya wuxuu le ilaa an yatarataba inuu ka ratimayo oo ka dhalanayo calaa raddii celintiisa talafu xayawaan xayawaan baabi inay ka dhalanaysa mooyaane amase maalin maal baabi uu ka dhalanayo kuwaasoo macsuumayni kuwa ilaa shan ah aw xayawaanu xayawaanu ka dhalanayo xayawaankaasoo macsuumun xayawaan la ilaaliyey oo muxtaram ah xagga shareecada wuxuu halkan ka soo reebayaa maya waan gudbaan maay waan sadriyey wuxuu yidhi aw talafu xayawaanin aw maalin macsuumayni xayawaanka iyo maalkaas oo kuwa ilaa shan ah yacni qofkii wixii uu dhacay waxaa waajibka inuu celiyo xaalad baa laga soo reebay wuxuu leeyahay haddii celinta waxa uu dhacay inuu celiyo ay ka ratibmayso oo ka dhalanayso markaa inay xayawaan ku baaba'aan dad noo wax nooloo muxtarama bani aadan iyo xayawaan dee shareecadu ilaalisay oo wixii dadku ay lahaayeen ay dhaqanayeen ah ama maal uu ku baaba'ayo taa iyada wakhtiga iyada la celin maaye xilligeeda lala eeganaya wadalika tusaalu muxuu yahay milu an khasaba lawxan lawx ayuu dhacay fasammarahu lowxii wuxuu ku musbaaray kii wax dhacay calaa kharqi safiinatin safiino doon xayawaankaasoo macsuumun xayawaan muxtaram oo ilaa shan oo shareecadu markaa ilaalisay ah wuxuu leeyahay waxaa asal ahaa qofkii xoolihiisa la dhacay wixisa in loo celiyo laakiin haddii celintaa layaha la celiyo ay wax kale ka ratimayaan dhibaato ka weyn ay ka imanayso maxay noqonaysaa arrintii oo xayawaan ama bani aadam noole bani aadam ah oo macsuum ilaa shan xaqiisa la ilaalinayo ama maalkii muslimku ay ku baaba'ayaan tusaalaha wuxuu u keenay nin baa loox loox alwaax buu wuxuu ka dhacay qof looxiibu wuxuu sameeyey doonuu lahaado halkan watay ayaa meel ay ka dilacsan tahay ayuu ku nakabsiiyey oo doonta dilaaceedii ayuu looxi ku musmaaray doontiina wataa badda dhex gooshay soo socota markaa doontii halkaa ay marayso badda dhexdeedii aduba doono ninkii loo xalaaba la socdo doontani in la yidhaahdo doontana meel daloosho oo dee haddii la fakiyo biyo ka soo gelayaan oo waxaan saaran ee bani aadamka ama xoolaha ah ay ku halaagsamayaan in la yidhaahdo war looxa kan fuji daalim yahow dadka xoolihiisa dhacay oo ninkan wixiisa sii waxba hadda markaa laga dooni maayo waa qiima ayuu ku damaano qaadayaa bixintii buu markaa uu u diyaargaroobayaa doontuna markay nabad gasho oo meeshii xeebtii ay ku xidhato meeshii dekedii ay ahayd ku soo xidhato markaas baa laga jafaya laga fujinaya laakiin intay badda dhexdeeda marayso wixii dhaca ahaa ee looxaa la celin maaya sababtu maxay noqonaysaa haddii la looxa doonta laga fujiyo waxaa soo baxaya mafsado ka weyn oo loox baynu markaa rabnay in ninkii lahaa loo cesho laakiin waxaa ku halaagsamaya ummadda saaran ama doonta xoolaha ku jira ayaa ku halaagsamaya saas darteed waxaa lala eeganayaa inta ay meel markaa ay lagaga furo xaqii dadkuna ay kaga badbaadeen la gaadhayo macnaa intaasu halkan uga jeeda fain talifa cindahu aw atlafahu fain talifa hadduu baaboo shaygii dhac ahaa cindahu cinda alkhaasibi kii wax dhacay agtiisa haddii wixii ay ku baaba'aan aw amase atlafahu uu baabi'iyo isagu wuxuu dhacay fa fiihi tafsiilun baa ku sugan halkaa waxaa ku jira markaa tafsiil ninkii wixi uu dhacay ee uu qofka ka dhacay ama neef adhi ha ahaado ama geel ha ahaado ama alwaax ha ahaado ama bir ha ahaado ama gaadhi ha ahaado ama ucdoonaba ha ahaadeen wixii uu dhacay ayaa intuu haystay baa wix iska baabi'een oo waa tafsiil oo talafkaasi ha ahaado aafa samaawiya waxa ilaahay maaragtay qadaray oo maaragtay si ay isaga baaba'een neefkuu dhacay baaba digeeri isaga timi isagoo xeradiisa ugu xaraysan wax kastaba ha aato gaadhigii halkan iska yili baa danab baaba ku soo dhacay matoorkii wuxuu wahbi isla yidhi adugu si kastaba ha aatee ama isaguba ha baabiyo naftiisa ha ku takrifolo ha baaba'asho tafsiil baa markaa la gelinayaadoo sidee markaa looga magdhabayaa wixii hadday baabi'een gacantiisa ku baabi'een oo ama isaga agtiisa ku baabi'een oo isagoo waxba ugeysan ha baabo ama isaguba ha baabi'iye see layihaha fafiihi tafsiiru fain kaana hadduu yahay shaygaa la dhacay miliyan shay milile isagoo kale la helayo hadduu yahay daminahu kii waxa dhacay wuu damaano qaadayaa bimilihi isagoo kale ayuu ku damaano qaadayaa faman ictadaa calaykum factaduu calayhi mil ma ctadaa calaykum shaygu waxa weeyaan shay mili leh waa mili sida waataynu kitaabka in badan ku soo marray ashyaadu laba qaybood bay noqonaysaa waxna mili bay yidhahdeen waxna waa mutaqawim marka qaacidadiisa isaga matnig buu kugu keeni doonaaye mili waxaa la yidhaahdaa maa xasharahu kaylun aw wasnun wajaaza asalamu fiihi wixii lagu wax lagu beego oo garaamayn iyo wax noocaasa lagu shubo ama la miisaamo wixii baabkaasoo dhan mili baa la yidhahdaa wixii noocaasoo dhan mili baa la yidhahdaa oo yaani waxaa weeyaan xubuubkii iyo midhihii wixii wixii allah wixii raashin ahaadoo dhan ayaa sugaya lacagta qudheedu waa mili kastoo hadal ka jiro oo lacagtay waagaa isticmaalayeen baa dee wax la miisaamay ahayd adugu wixii miisaan la saaro ama la galaameeyo oo wax gunle lagu shubo gudaheeda waxaa mili baa l intaa ka soo hadhay mutaqawim baa la yidhahdaa oo qiimaha lagu magdhabaa haddaan isagii markaa la waado shaygii la dhacay hadii la waado marka wuxuu leeyahy hadii shaygii mili yahay oo wixiina ay talfeen oo baabeen oo aan gacan isagii lagu hayn la dhacay isagoo kale la bixinaya tobankii taaloo beriis u dhacay tobankii kitaalo beriiskaa ken baa la leeyahy ya ille wixii waa waa mili fain tacadara buu yidhi almilu miligii hadduu cudurdaarobo oo uu suuro geli waado fa bilqiimati ay fayadmanuhu wuxuu ku damaano qaadayaa bilqiimati qiimi ayuu ku damaano qaadayaa akara maa shay ka ugu badan xaal uu yahay qiimahaasina oo kaanat ay wujihad la helay min alqasbi mustaqiran xaalu yahay qiimahaas mid ku sugan min alqasbi min waqti alqasbi laga soo bilaabo ilaa tacaduru lmili isagoo kale markuu cudurdaar noqdoo la waaye laga soo gaadho culeya wixii ninkani dhacay waxaad ka soo qaaddaa inuu mili yahay raashin baynu iskaga yar wadaynaa waa yahay raashinkii toban kintaalo beriis u dhacay tobankii kintaalo beriiska waa mili war tobankii kintaal keena dhacday ma hayo dee isticmaaliya oo iibsayo cunyiga waa mili ee toban kintaaloo beriisa orada soo iibiya oo la kaalay waxaa weeyaan miligiiba baa la waayey tobanka kitaala beriiskaa naftooda waa la waayey muxuu markaa ku magdhabaya waa la qiimaynaya marka waxaa la qiimaynta xaggee laga bilaabaya waxaa la leeyahay maalintuu dhacay laga soo bilaabo ilaa maalintii tobankaa kintaal uu talfiyey oo baabiyey oo afka iska mariyey intii u dhaxaysay raashinka qiimihiisu mar beheerku marayey baa dib loo xisaabinaya dee ninkani waa daalim wax dhacay meesha ugu fiic meesha ugu fiicanay maraysa qiimihii qiimaha ugu sarreeyey muddadaa raashinkaa wuxuu la maqan yahay sanad baa dhicii ku maqan yahay maalintii uu talfiyo baaba'asho baabaa ka dhigay waxay ahayd muddadaa yowmu talafka la soo gaadhay ilaa maalintuu baaba'ashay maalan waxay ahayd shan bilood oo kale maalan gudaheed ilaa maalintuu dhacay ilaa maalintuu wixii dhammaystay oo isticmaalay waxaa la leeyahay marka muddadaa shanta bilood ah bil walba raashinku intii qiimihiisu marayay tobankii kintaal baa la xisaabinaya bishii koowaad intaasu ah bishii labaad intaasu ah bishii bishii ugu qiimaha badnaa taas ugu qiimaha badnaa ma intaas ugu dhufta keen intaa lacag soo shuba saasaa loogu qiimaynaya wuxu uhi marka halkaa macno saas u socda fain tacadara almilu miligii hadduu cudur daaroobo fabilqiimati fayadmanu wuxuu ku damaano qaadaya bilqiimati qiimii buu ku damaano qaadaya akara maa qiimo ka ugu badan xaaluu yahay oo kaanat ay wujihad la helay min alqasbi yacni mubtada'atan xaal laga soo bilaabayo min alqasbi min waqti alqasbi laga soo bilaabaya qiimaha ilaa tacaduru lmili laga soo gaadhaya intii miligiisu cudurdaaroobay oo la waayey wain kaana mutaqawiman daminahu mutaqawaman iyo mutaqawiman in mutaqawiman la yidhahdaa baa iskaga sii fiican ismu faacil shayga qiimaha yani maaragtay la qiimaynaya ee qiimaha lagu lagu lagu eegayey fawain kaana hadduu yahay maqsuubkii mutaqawiman mid qiimayn ah oo qiimayn yani isku taaga hadduu yahay daminahu qaasibku wuu damaano qaadayaa biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku damaano qaadayaa akara maa shayka ugu badan xaalu yahay qiimahaasina kaanat ahaaday oo wujihis macnaha leelay maxsuuban xaal laga soo xisaabiyay min alghasbi min waqti alghasbi markuu dhacay laga soo bilaabayo ila atalafi laga soo gaadhayo wakhtiga talafka ila talafka laga soo gaadhayo wuxuu leeyahy halkana waa tanu sheegn dee shaygii ama waa ama waa mili ama waa mutaqawim oo miligii waxaynu yidhi waa maa xasarahu kaynun aw wasnun wajaaza fiihi salamata warus matnan uu kuu keeni doonaa kaa waad ogaatay maxaa loo rabaa marka hore laga doonayaa horta isagii cayntiisa la rabaa lama hayo oo dee waxa ku horreeyay inuu yidhi intalafa cindahu atlafahu wixii waa la waayey maxaa laga doonayaa isaga oo kale tobankii kintaale beriiskaa keen waad fahatay sooma waa yahay isagoo kale waa la waayey qiimi baa markaa laaday see loo qiimaysanaya waa lagu sheegay shaygu waa mutaqawim oo mili maaha oo maalan dee xayawaanka oo kale xoolaha oo kale waxay yidhaahdaan waa mutaqawim awr buu ka dhacay shan jira oo maaragtay uu ka dhacay awrkiina hadda ma hayo oo ismari waa horu faasacay ama u qashay maxaa la yeelaya waxaa la xisaabinayaa waa qiimaha laga qaadayaa ilaa yowm talaf ilaa maalintu talfiya awrkaas maalintuu dhacay ilaa maalintu talfiya baaba'ay la waaye faasxay ama uu qashay intii udhaxaysay markuu ugu qiimaha badnaa awrkaas hadduu saddex bilood la maqnaa saddex bilood baa markaa yowmu alqasbi ilaa yowmu talaf u baaba'shay u dhaxaysay bishii hore muxuu ahaa awrka qiimihiisu bishii labaad muxuu ahaa bishii saddexaad muxuu ahaa ta ugu qiimaha sariin baa leeyahay soo shul agteeda adeer oo markaa damaanu mutaqawimku waa un la mid damaanul miligaen laakiin miliga waxaa loo fiirinayaa un faqdulmiliga markii la waayo baa loo eegaya waxoogaha marka waa in isdhaafin aad mooda faqdulmili ilaa miliga maalinta laga waayey yani maalan awrka raashin buu dhacay raashinkiio kalena waa la waayey marka waxaa la leeyahay waxaa lasoo bilaabayaa maalintuu raashinkaa dhacay iyo ilaa maalintii faqdulmili raashinkanoo kale la waayey inta u dhaxaysa raashinku marba heenku maryaa la qiimaynaya ag waa miliga kala haddo marka kaasi maxaa la xisaab shay ilaa maalintuu dhacay ilaa maalintii isagoo kale raashinka la waayey inta udhaxaysa baa la qiimaynaya kaas waa waa miliga markuu magdhabeeyo laakiin markuu magdhabeeyo ee mutaqawimka waa yowm talaf yowm alqasb ilaa yowm talaf maalintuu dhacay iyo ilaa maalintuu talfiyey shaygan u baaba'shay qiimihiisa inta udhaxaysa tii ugu sarraysun baa laga soo qaadaya halkaasaa faariqu yar dhexeeya qiimaha marka la bixinaya miliga iyo mutaqawimka halkaa waa fahantay barmaanee waayo wuxuu yidhi xataa low zaada xitaa hadduu ziyaadiyo shaygii la dhacay hadduu ziyaado maqsuubkii la dhacay cinda alghaasibi ninkii ghaasibka ahaa ee waxa dhacay agtii hadduu ku ziyaadiyo wadaalika tusaaluhu muxuu yahay ziyaadadu biansamina waa inuu naaxay lazimahu waxaa ku laazimaya kii waxa dhacay qiimatuhu qiimihiisi ayaa ku laazimaya samiinan xaalu yahay waxa weeyaan awr buu dhacay awrku iska weyd buu ahaa maalintuu dhacay oo caatu ahaa waa yahay maalintuu dhacay iyo maalintu talfayna waxaa u dhaxaysay shan bilood oo wakti u dhacay iska waxay ahayd wakti jilaal oo ama diraac iska ah oo xoolu waxayseen roob baaba intuu shantii bilood u haystay intaa roob da'ay baa maaragtay naq fiican intuu daaqay ayaa awrkii markuu shan bilood malaa haystay oo aad u naaxay buu faasaxay ama hadduu doono iskaba sii joogo haddana jiyaal kale uga dambeeya sii caatoobo hadduu doono marka dambe haba nuqsaamee waxaa uun la jalaacayaa la eegayaa maaragtay maxaa soo kordhay intii muddadii awrkaa naaxay goorma u qiimada ile naaxistana waxay keenaysaa ziyaadatul qiimay keenaysaa ninkanna mar hadduu qaasi oo dhac yahay wixii agtiisa ku kordhay waa laga rabaa waa daamin waxaan kordhay waa waa maaragtay khasaaro ku kordhay isaga ninkii la dhacayna waa wuxuu kordhay oo looga hadhi maayo marka waxa leey naaxista u naaxay xisaabtu ku jiraa oo hadhow marka la xisaabinayo bishaa intaasu marayey awrku markaa intaa gool awr shan jiro oo gool ah oo caynkaas iyo caynkaas dee raggan maaragtay seeladaha iyo ciibiyaha yaqaano hawshee muxuu noqonayaa muxuu ku qiimaysnaa markaana marka waxa weeye ziyaadaha korodhayna qiimihiisa waa laga doonaya oo macnaha waxa weeye markaa waa loogu xisaabinaya oo marka mustawaha uu taagnaa baa loo egay waayo marka wuxuu yidhi sawaaun hazila bacda dalika amla isagaaba sheegay sawaaun marka waxaa siman هزل عاتويا بعد ذلك ناحدا كدب عاتويا أم لا أم سيانو عاتوبنا معنى مركا هوري اسagoo caataa u dhacay markii dambe daaqad u doono isagoo haba calsiiyo oo baad ha siiyo ama hana geeyo ama daaq geeyo wuu naaxay markuu naaxay haddana maxaa ka dambeeyey caatow baa ka dambeeyey waxaasoo dhan ha iska soo baaxaadugo markuu naaxay un baa lagu- lala eganaya oo le qiimaha sare ee naacidda waa lagaga damaano qaadi waa laga rabaa fain ikhtalafa hadday iskhilaafaan fii qadri alqiima qiimaha qadarkiisa hadday isku khilaafaan ninkii maaligee neefka xoo- xoolaha lahaa ee la dhacay iyo kii wax dhacay hadday iskhilaafaan qadarkii aw amase ikhtalafa ay isku khilaafaan fi talafi caynta markaa baabbeed bay isku khilaafeen falqawlu qawlka la ictibaarinayaa qawlulghaasibi kii wax dhacay qawlkiisa ayaa la qaadanaya isagun baa la dhaarinaya way iskhilaafeen kii wax dhacay iyo iyo ninkii la dhacay oo laba shay bay isku khilaafeenoo ama waxay isku khilaafeen xagga qiimaha markay isku waafaqeen wixii inuu baabay war cayntii meeday awrkaadi ka dhacday war maalkii tegiyey oo kaasoo igu istabax waa laysla ogolaaday ama se qaasibkaaba iska dhaarta oo de inaan waxba aan hadda gacan ku halkiluyin ama waxay isku khilaafeen talafkii oo cayntii ma telfina waad haysaa oo ad qarinaysaa soo saar alaabtii iyo maya tagta markay arrintu cayn kaa tahay wax markaa dee wixii eh, biinaad iyo wax kalena aanay jirin waxay noqonaysaa in ninkaa kaasibkee wax dhacay ayuunbaa markaa dee la dhaarinaya oo wixii uu markaa ku dhaarto iyuunbaa markaa dhowto lagu kala qiimaysanaya hadday qiimi noqoto iyo hadday talafki noqotaba oo waxaa laleeyahay haddii qiimihii la isku khilaafay dee asalku waa bara'atu dima min aziyaada intaa inay tahay iyo mee waa intaa intaasu hay intaasu ah marka ziyaadadu waa waa waa asalkiisu waa bara'atu dima ayaa meesha taabay leeyihin ta labaadna dee waa dhici karta sida qudhiisu markuu yidhi wuxuu waa baabay oon hadda gacan kuma hayo inuu ku run sheegayo laakiin wax bayina oo uu soo la yimaado oo ku caddeeyo inaanu heli karaynin laakiin arrintii ay dhabto xaqiiqa tahay waa iska ixtimaal saa darteed ba waxaa xoog la saaray jaanibka qaasibka oo markaa inuu dhaarto kadibna laga qiimaysto oo ama qiimihii wixii uu markaa isagu ku tilmaamayay lagu lagaga qaato ama maxaa la yidhaahdaa in wixii talfay marku ka dhaartana markaa la qiimayo aw amase fi raddi ikhtalafa waxay isku khilaafeen fi raddi celin faqawlulmaaliki falqawlu qawlka la qaadanaya qawlulmaaliki kii eh, waxaan la dhacay lahaa weeye waxaa la isku qabtay war wixaan kaa dhacay waa inay kuu soo celiyey oo wixii waad haysataa iyo waxba imaad soo celin saad iga dhacday igumaad soo celin baa la isku qabtay wax bayino oo mar haddii la isqabto oo bayino aanay jirin baa had iyo goor markaa la yidhahdaa makanaa la raajix yeela mise kan wax bayinoo lagu kala baxaana ma jiro hadalka waxaa iskale ninkii maalinka ahaa ninka xoolaha lahaa ayaa marka hadalka yeelanaya oo isaga waxaa loo rumaynayaa waxaa la leeyahay inaanan kugu soo celin baa la dhaarinaya inaadan inaadan igu soo celin baa markaa u dhaaranaya maruu ku dhaartana waxa weeyaan dee kii qaasibkaa baa markaa oo asalka waxa weeye su wuxuu u maqnaaya inay u maqan baa asal ah wain raddahu naaqis alcayn wain raddahu hadduu soo celiyo qaasibkii wu- wuxuu dhacay naaqis alcayni cayntiisu mid ay naaqis tahay xaaluu yahay shaygaa uu soo celiyey aw alqiimati naaqis alqiimati xaaluu yahay licaybin liajli caybin buu maaragtay ee ku nuqsaamay qiimihii ama cayntii aw naaqisahumaa aw radda waa soo celiyey naaqisahumaa xaala yihiin labaduba kuwa nuqsaansan oo cayn iyo qiimaba damina alarsha arshigii iyo qiimihii ayuu damaano qaadaya wixii markaa magdhow baa laga rabaa halkaa wixii nuqsaana yani halkan waxaa weeyaan ninkii cayntii wuu soo celiyey cayntii maalan waxaa dhacaysa cayntii iyo qiimiba waa nuqsaan laba kintaal oo beriisa ayuu dhacay labadii kiintaan cayntoodiina waa nuqsaantay qiimahoodiina waa nuqsaamay maruu ka qaaday labadii kintaal mid buu hayaa mid baa lagu gaadhay waa kan markii hore u qaatay labada kintaal boqol doollar bay isla ahaayeen waa tusaale maalan boqol doollar bay isla ahaayeen markaa midkiiba waa konton doollar soo maha wuu dhacay adhowta labadii kintaal warkeen alaabti waa la qabtoo kintaal baa laga helay markaa dambe lagu qabtay ee wixii laga soo celinayo qiimihii wuxuu marayaa hoos buu u dhacdo wuxuu marayaa maalan dee hadda kan is- eh, kan lagu qabtay soddon doolar buu joogaa mala socotaa soddon doolar buu joogaa maxaa nuqsaamay marka ya yaa jawaabayo labaatan markaa qiimii waa nuqsaan hadda waa joogaa isaga wuxuu dhacay waa waa joogaa soo ma wuxuu dhacay waa joogaa lakin muxuu nuqsaansan yahay yaa halkan labaatan buu ka nuqsaansan yahay oo waa xaggii qiimaha xaggii cayntana waa nuqsaansan yahay cayntana isaga nuqsaama dee mid baa maqan tintaa dhan baa maqan marka waxa weeyaan qiimihiina waa nuqsaansan yahay maxaan ku dhaha cayntiina waa nuqsaansan tahay maxaa la samaynayaa waxaa la qaadanaya marka waxaa la leeyahay horta kiintaalkii kala keen oo soo iibi waa qodob arshigii ka dhiman qiimaha ee qiimaha dhiman ee maxaan ku dhahdaa hadduu markaad naga dhacday uu ahaa konton hadda soddon buu marayaa ee maxaa dhiman halka ah labaatan dhadee bismi illahi raxmaan seti nadeyla wixii cayn baa la doonaya wixii waa mili weli kitaabkii lama socotaane waa mili kala soco waa mili maxaa laga doonaya miyaa loo guuriyaa qiima mili buu ahaaye maxaa laga rabaa ninkii inuu keeno mid sidiisii baa lagu helay hadduu mili ahaa oo ninka mili laga doonayo hadda maxaa laga rabaa kiintaalkeen soo loo dhamay de kiintaalkeen oo soo iibisa oo la doon adugu ile mar hadduu mili isaga baa laga doonayaa qiimama laga qaadi maayo markuu kaa keeno kan hadda halka inoo yaallaad sidiisa ku dhacdayna isagana waa magdhabe waa nuqsaan oo maxaa ka maqan labaatana kusoo lato ka macnaa ujeeda halkan uu leeyahay maaragtay muxuu yidhi wuxuu yidhi wain raddow hadduu celiyo wuhi alcayna wain raddow hadduu celiyo markaa dee shaygii maxaa la odhanayey u dhacay naaqis alcayni xaaluhu mid cayntu nuqsaanti aw alqiimati nuqsaanti licayn buu ku soo celiyey aw amase raddow waa celiyey naaqisahumaa xaalayihin kuwa maaragta nuqsaansan oo labaduba cayntii iyo qiimihiiba waa dhiman yihiin damina alarsha buu damaano qaaday arshigii waa labadaa kintaal un tusaale ka qaado mid buu hayaa kaana waa naaqus oo qiimihiisi waa dhiman yihiinoo markuu qaaday dhacay konton buu ahaa qiimii marka horu dhacay konton buu hadda waa soddon halkaa labaatan baa laga doonayaa kii kalena caynta waa naqsanto mid baa maqan kaana keen baa la leeyahay damina arshi macnadu caynka wain naqasat ilqiimatu qiimihii hadday nuqsaanto biinkhifaadi sicri sicirka hoosu dhacay daraaddii faqad oo keliya lam yalzamhu shayun waxba ku laazim maayo buu ihi oo markaa wixiiba u wada keeno laakiin ascaartiiba hadda isbeddeshay oo sicirkiiba hadda nuqsaansan marka wuxuu leeyahay halka kan haddii sicirkii hoos u dhacay laakiin wixii cayntoodii uu keenay wixii maalan mili bay ahaayeen iyagoo kale laga doonayey isaga naftiisii buu keenay waa kan waxaan kaa dhac iga qabso laakiin waxaan qiimihiisi waa nuqsaameen marka matniga wuxuu leeyahy halka kan kuma laazim aha inuu wax bixiyo laakiin ibnu cuthaymiin oo kale kitaabkiisan sharxulmumtica wuxuu leeyahy qowlka saxiixaay waxa weeyaan inuu bixinayo sicirkaa isdhimayna wuu bixinaya buu ninkii qaasibkaa walakina alqowl saxiix annahu idaa naqasa asicru faina alghaasiba yadmanu naqsa haddii sicirkii isdhimo ninkii haasibka ahaa wixii nuqsaamay buu damaano qaadaya fa naquulu waxaanu leenahay buu sheekhu leeyahay rudda alcayna ilaa saaxiiba horta caynta aad dhacday nafteeda celi wa macahaa naqsu sicri sicirka nuqsaamay micdana raaci weliba qowlkaa wuxuu u tiray ibnu taymiye iyo sheekhiisa oo naasir sacdi iyo kaasuu tirinaya qowlkaasaan moodaan wajihey mar hadduu ninkuu daalim yahay jixinjix ma leh oo markii hore dee qaacidadii caamka ku socday wixii ziyaaday wuxuu nuqsaamay wax walba waa la daba socdaa marka wuxuu leeyahay saasaa xoog badanoo mar hadduu dhacay oo dhac ku maqanaa cayntiiba ha soo celiyo oo wixiisii ha keenaba eh laakiin waxa weeye mar haddii wixii nuqsaameen oo sicirka nuqsaamay dee aday adaa nuqsaamay adeer aday gacantaada ku maqan yihin qiimi isaga cayntiina celi qiimiina bix baa le waxa nuqsaantaa saasuu sheekhu leeyahy waayo wain kaana lahu manfacatu wain kaana hadduu yahay shayga maqsuubkaa shaygii la dhacay lahu mid uu sugan yahay manfacatu manfaca ay u sugan tahay damina ujratahu ujradiisii ayuu damaano qaadayaa lilmuddati muddadii ayuu damaano qaadayaa allatii muddadii qaama u istaagay shaygii la dhacay fii yaddii gacantiisa uu markaa ku sugnaa sawaa'un markaa waxaa siman intafaca ku intifaacaya ninkii waxa dhacay bihii shaygaa uu haystay am la wax farqiya ma kaade waxaan la dhacay waxay noqon karaan wax maalan la intifaacsado guri villo guri ah oo boqol dollar bishii lagu kireeyo ayuu ku habsaday ama gaadhi dadka biilka looga raadiyo oo markaa waa baalkaa maaragtay waaraadka xoolaha laba dhigaya mar adhi baa la soo saaraya mar lo baa la saaraya mar bax baa la qaadaya ama waa maaragtay tuugii halkaa maaragtay si intuu dhigo maaragtay waxaa la yidhahdo eh, s- eh, meeshan farsada ka- bawrta ka raaco staanka uu halkaa marba dee ilaa hargeysa ilaa boosaas kaga goo ninkii markaa dhacbu ku dhuftay ila waa la maqan yahay mar hadduu dhacay waxaa laga rabaa ujiradii uu ku shaqeeyey gurigaas bishii maxaa lagu karayn jiray toban bilood buu guriga haystaa bishii boqol doolar bay ahayd toban bilood ugu dhufo kun doolar soo shoorto kiradii ah waa laga doonaya gaadhigi muxuu soo xidhan jiray isku celcelis hal markuu baxo hal dowr hal mar uu eh, hargeysa kasta intuu inta ka soo laabtay ila baabuurta kasta u yacdaadee muxuu soo soo xareeyaa raggay qaan baa laga waraysanaya ya laba boqoloo doolar saddex boqoloo doolar marka saafigaraya boqol doolar buu saafigaraya ma fahmin marka shitaalkiisa wax laga reebo haye imisuu bixi karaa shan bilood buu dhac ku maqnaa imisuu bixi karaa bishii wuxuu baxaa saddex jeer xisaab halkaasaa la rag maaragtay waa loo diray khubaro ah oo hawshan yaqaana iyo dilaaliin iyo waa la isku dhex daray rag aan umana ah soo saara xisaabta intaasaa maxkamaddu ku xukumaysa had waxaan farqi lahayn markaa gaadhigaa uu dhacay isagu inuu intifaacsanayey iyo inuu meel geerasha iskaga xareeyey farqi ma kala leh weligaa baa iska caraysnaa adun baa lagaa raba kharash kugu soco waa kugu socotaa gurigii uu dhacay ama ha dego oo ha kiraysto ama isaguba ha intifaacsado ama xoolaha ku xareeyo ama qafil ha ku jabiyo waa isku wada mid mar hadduu dhac ku maqnaa ha dhowta marka lagaa soo celiyo xisaab baa loogu dhufanaya waa laga rabaa soosh baa la leeyahy Ahay. laakina laa yalzamhu qaasimka ku laazimi mayso mahruljaariyati addoontii meherkeedi ku laazimi mayso addoontii almaqsuubati la dhacay ilaa an yata'ahaa inuu jimaaco mooyaane wahiya walxaal hiya iyaduna hayru muta- mutaawacatin mutaa- hayru mutaawicatin mid hoggaansatay kayrkeed ay tahay culey haddii markan ay dhacdo inuu qofkii dhaco waa waqtigii addoomiyi waxas jireene gabadh addoona buu dhacay waa yahay markaa dee la odhan maayo halkaa maaragtay addoontii aad haysatay intaasoo aan marka haddaan wax tallaabaa qaadin oo aanu markaa dee u tegin ee uu hawlo kale wax isaga dirdirayey waxa weeyaan la odhan maayo ee qiimihii meerka bixiyo dee ninkan waxaa dhaafisay ninkan addoontiisa hadduu doona uu iskaga tamatuci jiray marka taasaa meeshii ku baaqatay oo ninkii lahaa xaq dhan baa dhaafay oo ee, tamatuc iyo wuxuu ku raaxaysa waxaasa ka maqane kharash halkaa la xisaabsho la odhan maayo la odhan maayo waxay ku tusaalaha sharx uu leeyahy waxaa la mid ah ninkii masaajidka dhacay ee dadka ka celiyey masaajid buu dadka ka celiyey oo lagu tukan maayo shan bilood laba bilood waxbuu haystay masaajidka marka ha dhowda dee ninkii marka masaajidka laga soo fujiyo laga soo dhiciyo kharash masaajidka qiimihiisii intaad intaan lagu tukan bal la xisaabsho mas- la odhan maayo allahuma inuu de wax ku xaraystad oo bakhaar ka dhigtad oo alaab ku gurtay hadduu wax ku gurtay markaa qiimeyn waa la imanaya waa ka ka fahaysto xisaab waa imanaysa laakiin hadduu saa u manciyo taasoo kale la mid tahay bay leeyihin waaye laakiin halkan uu yidhi wa- wahiya hayru mutaawica macnaha waxa weye hadday mutaawacad tahay oo de iyadu zinadii ogolaatay oo ay iska ogosha waxaa samaystay ha dhowto waxba la odhan maayo maaragtay ee bixi oo zinadu dee waxa weeye maharulbaqiyi waa xaaraan weeyaan oo la odhan maayo naagta aad ka sinaysanaysa xoolahii waxaa intaa ka bixi laakiin hadduu khasbo oo meeshii uu ikraaho hadhowto waa laga magdhabaya waa laga rabaa yani maaragtay bakaaraha in arshul bakaara waa laga doonayaa bakara jebintaas ama hadday ahayd maalan dee eh, ay- ay- ay armal ahaydna meher baa laga doonaya qasabka uu khasbay waa laga qaadaya marka taa waayo wuxuu yidhi wاlmiliyu miligii huwa isagu ma ayladii kii weeyaan xasharahu yani uu koobay kaylun kayl uu koobay beeg wax la garaamaynayey aw amase wasnun wasna uu koobay oo wajaa ku banaan yaado wataynu soo marray dee salaamta bayci loo jiray wadalika alxubuubi waa xubuubkii midhihii wixii maarata la quudanaya xubuubka ahaa wanuquudi lacagti weeye wagayri dalika iyo taa kayrkeedba oo fawaakiidi iyo timirtii masalan zabiibtii alwaaxid iyo suufkii wax allaale waxa dee la- la isticmaalo intiisa badan والمتقومون غير ذلك كغير كوي كلا حيوانات وحيوانات وحي نوراها أما بني آدم هذا أما قيل أما آدم أما الله وحي صور بالي هذا متقوم بالي إيا والمختلط مختلطات وكالمختلطات وحيابي اسكو لحجري واسكو لحدر سنة وحيابي كان دونها كوبنا وذلك الهريسة نوع نادي كهريسة اللولانيي ودقيق إيو هيلب إيو بيأي وحيابي اسكو لحكريه بقى اللي هريسو كواسنا ومتقوم كبو كمدي إيا وغير ذلك تغير كبير waaya oo waxaan miliyaad ahayn oo dhan wa kullu yadin gacan dhammaanteed gacantaasoo taratabad ka ratibantay calaa yadi lkaasibi kii waxaa dhacay gacantiisa ka ratibmay fa hiya ya- fa hiya yadu yadu damaanin damaanaqaad gacanteed weeye gacan kastoo ka ratibantay maalan ninkii wax dhacay gacmo kalaaba ka sii faa'iidaystay mid buu caariyaysiyey dhici mid buu ammaanaysiyey dhici mid baa ka sii iibsaday waxaasoo dhan waa laga waa laga rabaa waa iyadu dhammaan waa laga waa laga rabaa hadday maaragtay talfiyaan iyagu oo gacan kasta oo wax dhaca maxaan ku dhahay ka ratibantay waxaan dhacaa nin iyo dhici ilya aragti unbaa ka dhaxaysa waxaa gaadaadeesho ama waan iibsatay kaa socon mayso ama amaana laygu dhiibtay ama waan caariyaystay ama waan buquunaa laysiyey ama yaradbaa laysiyey ka socon mayso waa laga qaadaya wax dhaca oo aad gacanta ku haysto ama lacag soo iibso ama amaanaha lagugu dhiibto ama soo caariyeyso wax kastaba ha kugu soo geenayo yaddaada aad gacanta ugu haysaa wax la dhacay waxa weeye waa yadu damaan waa laga qaadaya marka wuxuu yidhi sawaaun marka waxaa siman calimat ha inay ogaatay gacantaas labaad bilqasbi dhici inay og tahay am laa amase inaan ogayn wax faariqa ma kaalin oo ninkii maalan hadduu soo iibsado gaadhi baa la dhacay gaadhigii la dhacay nin baa iibsaday isagoo aan ogayn buu iibsaday waxa kale waa daamin khaasibku muu la mid yaho waa laga qaaday keen baa la leeyahy waana gaadhiga nin baa ka ibsada warda ciddad wax ka ibsada u doono war gaadhi waa lagaa soo wareejinaya waayo gacantani wax aanay mustaxaq u ahayn ba gacanta ku haystaa oo dhaca aduu markaa si kastaba kuu sogo aday kuu taalla meeshaad waxaad u raadsanaysaa laakiin waxaanaad dhaca aad gacanta ku haysto waa lagaa wareejinaya waan iibsaday iyo saray ku soo gashay cid kaa asmici mayso falilmaaliki ninkii lahaa waxaa u sugan markay wixii gacan kale ku wareegeen oo gacantii dhacday ka gudubto gacan kale gashay oo markaa wixiina saa ku talfeen falilmaaliki ninkii lahaa waxa kan waxaa u sugan an yudammina alawala kii hore inuu damaano qaadsiiyo kii hore ka magdhowdo wahaani kii labaad inuu ka magdhowdo intaba isaga iskale xaq buu u leeyay intaba kii gacantiisa ay ku dambaysay ku baaba'day ee isagoo aan ka dhicin inuu ka magdhowdo xaq buu u leeyay waxaygii adaa haystay adaa lagu markhaat ku arka lagugu sheegay halkaa isoo dhig ha lagu xukumay laakiin buu yidhi waxoogaa tafsiilu geliyo in kaanat ilyadu athaaniyatu gacanta labaad hadday tahay caalimatan mid og hadday tahay bilqasbi dhaca mid og hadday tahay aw amase jaahilatan bay ahaatay mid ka jaahila wahiya walxaal yadu damaanin waase gacan damaan oo maxay tahay ka qasbin iyadaaba sii dhacday oo kii dhacay bay ka sii dhacday aw amase caariyatin ka caariyatin weeyaanoo dee shaaficiyada wataynu soo mar madhabu shaaficiyi caariyadu waa damaan oo waxa weeyaan caariyu markaa uu sii caariyaystay aw amase lam takun ma ahay gacanta labaad